والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا waxay noo socotay adugu umuurihii ay habboonayd in bal marka aayaadka iyo axaadiista sifaadka ruuxu eegayo ama taas ah in bal la dhowroo la ilaaliyo marka tii afraad waana tii ugu dambeysay atanabuhu ilaa siyaaqi alaayati aw ilxadiidi bal in loo baraarugo aayaddani siyaaqan ay kuba timi ama xadiidkani siyaaq uu kuba yimi loo baraarugo oo macnuhu waxa weeye dee iyadoo sifadii ilaahay subxaana wa tacaala uu isagu isku sifeeyey ama rasuulkiisu ku sifeeyey aan sugayno ayaa waxaa dhacaysa awqaadda qaarkeed si markaa lafdigii meel sifo ku ahaa siyaaqa kale kuba yimi inuu macno kale uu keenayaba oonu halkaa sifo ahayn kolkolna haddaan loo baraarugin markaas bal umuurahaas khalal meeshii ama khada kaba dhici karo ya-tii waa imanayaa annasu naskii taaratan awqaadda qaarkeed yadullu isagoo tilmaamaya oo ina tusaya cala sifati sifo ilaahay subxaana wa tacaala u sugnaatay wayatii wuu imanayaa taaratan awqaadda qaarkeed iyo marna wuu imanayaa laa yadullu calayha isagoon marka la eega fii khusuusi hada almowdic weeye meeshaas iyo siyaaqa gaar ahaantiisa aan macnihiisu macno sifo ahayna macno kale uu yeelanayo waana lafti keliya wa kathiiran maa yaqladu naasu markaa in badan ayaa dadku waxa dhacaysa in qalad kaba dhaco fii hada almowdici markaa lafdigu laba siyaaq oo kala duwan markuu ku yimaado marna sifo uu noqonayo marna aanu ahayn in qalad dhaco dadku uu kaba dhaco wadalika sida qaladku ama in badan oo in ay dad markaa dadku ay ugu qaldamayaan marka arrinta caynkaasna waxa weeye ana almusbita kii sugayey sifadu idaa ra-aa hadduu arkaa lafda lafdigii uu arko oo daalan cala sifati sifadii tilmaamayo sifo ah markaas ilaahay leeyahay oo ina tusaye sifo fii mowdicin meel uu kuba arko yajcalu wuxuu ka dhigayaa daalika lafda lafdiga xaysu warada meel kastuu ku soo arooraba daalan cala sifati wa daahiran fiiha mid sifa ina tusayo oo markaa daahir ku ah sifanimo ayuu isagu ka dhigaya ujeeddadu waxa weeyaan dee arrinkiibuu tacmiiminayaa meel kastoo lafdigii uu kuba arkaba wuxuu ka dhigayaa inuu sifo yahay taasi waa kii musbidka ah wanaafiyi kan sifadaba anfiyaya ama awilayaana idaa ra-aa hadduu arkaa lafda lafdigii uu arko oo lam yadulla cala sifati si amsilada inoo soo socota aan markaa halkaa siyaaqa gaarka aan sifo tilmaamahayn ee macno kaleba laguba fasiray fii mowdicin meel uu kuba arka isagoon lafdigu sifo tilmaamin oon ina tusin yajcalu dalika mudaridan tan buu odhanayaa dee halkaaba waa kaa macnahaasuu lahaa ama saasaaba uu keenaye meel kastoo lafdigu ku yimaadaba arrinkaa wax dee mustamira ayuu kaba dhigayaayoo sifanimadiibuu ka kaxaynayaa wahadaa arrinkaasna iyadoon siyaaqi markaa loo baraarugin oo arrintu dee bal matalan labadii jaanibba kaa musbidkaa iyo kii naafiga ahaaba kama qaala ibnu taymiya suu ina taymiya yidhi ibnu taymiya waana taqiyudiin shaykhulislaam min akbari alqaladi waa qaladada meelahan gala iyo dee kolleyba dalaalaadka nusuusta ina kolkolba iyadoon in baabka sifaba ahayn baa isba siyaaqa cibaaradani ay ku timi iyo macnaha ay halkan ku leedahay ay ka dunaan karaa meel kale iyo siyaaq kale macnaha ay ku leedaho haddaan ruuxu meelaha u baraaruginu wuxuun ku dheganaado qaladkan baa u imanaya marka wuxuu leeyahay waa min akbar alqalad faina dalaalata dalaaladu fii kulli mowdicin meel kastaba bixasabi siyaaqi waa dee meel kastoo cibaaro ama nas ku yimaado balba waxay tahay kolba siyaaqa uu meesha kuba leeyahay iyo fiiradeed bay dalaaladiisa iyo macnaha uu tilmaamaya ay noqonaysa iyo wamaa yaxufu bihi waxa bal matalan ku hareeraysanba waxa weeye dee wixii naskii ama cibaaradii ama lafdigii oo min alqaraa'ini alafdiyati waalxaaliyati qariino ama lafdiga ahboo lafdi ahaanba ula socota ama dee mawdica iyo maqaamka lagaba garanayo qariino xaaliye ah ayaa isaga ku hareereysan ayay dalaaladiisu noqonaysaa ujeeddadu dalaalaadku way isbedelayaan macaanida ay alfaadu leedahayna marka la eego siyaaqyada kala duwan ay kuba imanayso ayay isbedelayaan marka haddii si un lagu dheganaadana dee waxa weeyaan meeshii waxaa dhacaysa macno aan halkan aanu siyaaqan lafdiga ku lahayn inaad ku xambaartid oo bal matalan taas amsila inoo iman doonto inoo soo socota oo dee siyaaqii iyo dalaaladii lafdigu macaani kala duwan leeyahay marka ujeeddadu waxa weeyaanuun intan bal ruuxu meelaha dee qaarkood ama alfaadaha iyo macaanida qaarkood iyo cibaaraadku isma bedbedelayaane kuwaa siyaaqa kala duwan macnahoodu isu bedelayo ay dhacaysa awqaadda qaarkeed inuu sifo yahay meel kale iyo siyaaq kalena aanu sifaba ahayn in dee la hubsado oo loo baraarugo oo dee waxa weeyaan aan dee markaasi dee meel kasta macnihiisi iyo dalaaladii uu halkan ku lahaa un ruuxu dee uguba fasiro ama uguba tago bal amtilo kala duwan baanay leedoo dee intan fiqradani iyaday kuba dhammaan doontaa haddii aan la yidhaah qaala albayhaqiyu raximah llahu tacaala bayhaqi baa wuxuu yidhi takarara dikru lwajhi fi lqur'aani wa sunnati saxiixa alwaj dikrigiisu wuxuu kusoo noqnoqday qur-aanka waa kusoo noqnoqdaa sunnaha saxiixana uu kusoo noqnoqdaa dee siyaaqaad kala duwanba iyo mawaadic kala duwan baa lafdiga alweji uu galaa kuba yimaadaa hadduu qur-aanka yahay iyo hadduu sunnaha saxiixa yahayba wa huwa lafdiga alwaj fii bacdihaa waa meelahaas dee uu kuba yimi ee ama qur-aana ama xadiisa baa meelaha qaarkood iyo bacdigood sifatu daatin waa sifadan subxaanahu watacaala rabbi leeyahay uu isku sifeeye rasuulkiisna ku sifeeye aan sugayne sifa ahaan sifatulwajhi rabbi aan uba sugaynean ictiqaadinayno wadalika ka qowlihi sala allahu calayhi wasalam ilaa ridaau lkibriyaai calaa wajh oo dee waa dadka mu'miniinta marka ay janno galaan iyagii rabbigood inay arkaan wax kaloo u dhaxeeyo kala hor joogsanaya ma jirtoon ahayn ilaa ridaau lkibriyaai cadamada iyo kibriyada ridihiisii oo calaa wejihi wejigiisa ahaaday ama ku sugnaaday kaasunbaaba ah shayga maanica ah ee rabbigood inay arkaan fii jannati cadn markaa kaba manceeya dee marka dambe taasi waxa weeyaan nlagaba qaadona ama taasna waabay arkayaan rabbigood haddaba xadiidka wahuwa maa fii saxiixi lbukhaariyi can abi muusa bal xadiidkaasi bukhaari buu ku sugan yahay saxiixii dee wayabqa wajhu rabbika duljalaali walikraam iyo kulu shayin haalikun ilaa wajhahu yana waa maxmalkaasoo waa dee sifay ilaahay subxaanah watacaala u sugnaatay halkuu xadiidku kaga sugan yahay raqamku xagga hoosuu idinku sugan yahay wa fii bacdiha haddaba meelaha qaarkoodna min ajri macnaha weji uu u yimi waa min isagoo nas uu kuba yimi siyaaq kale leh bimacnaa min ajri iyo ilaah daraaddii baabuu noqon ka qowlihi tacaala inamaa nudcimukum liwajhi illaahi waxaan idin dee dadkaa iyagu waxa weeyaan wayudcimuuna dacam markaa cuntada siinaya miskiinkii yatiimkii asiirkii waxay odhan inamaa nudcimukum liwajhi illah macnaa cid kale abaal aan kaga doonayno iyo mahadnaqi ma jirto ilaahay daraaddii baan waxaan idiin siinaynaa bal taasoo bimacnaa min ajri buu leeyahay bayhaqi halkan ayuu macnuhu yahay wa fii bacdiha bimacna aridaa meelaha qaarkood iyo nusuusta qaarkoodna bimacna aridaa ayuu kuba yimaadaa ka qowlihi yuriiduuna wajhahu ila ibtiqaa'a wajhi rabbihi alaclaa waa waxaa dee maalkoodii ay uba bixinayaan ama kuwan cibaadadan ay ulaba imanayaan waa ilaahay wejigii bay doonayaan oo halkan ay kuba fasireen iyada sifadii kumay fasirin waxa weeyaan dee inay ilaahay u dhowaadaan oo dee ridihiisiyabaabay rabaan walaysa almuraadu ljaarixata jazman dee meel kastaba dee muraadku jaarixadii makhluuq maahay waa marna sifo ilaahay leeyahay marna macaanidan kale ayuu yeelanayaayo ay tahay ruuxu bal siyaaqi dee amsilo kala duwanna way noo soo socotaayo siyaaqi lafdigani kuba yimi inuu la socdo u baraarugo si aanu qaladka ama khalalka xagga fahamkee sheikhulislaam ibnu taymiya uu sheegayo aanu kuba dhicin bal amhilo kale oo qur-aankiina way noo dambaysaa wa qaala ibnu daqiiq alciid bayhaqi tarjamadiisa horean usoo maray kale imaam ibnu daqiiq alciid waa halkanaa dikri ahaan inoogu horeysa waana imaam calama mujtahid ahaa kolley dee xagga xadiidka xifdi aada u sarreeya kuba lahaayo itqaan iyo xagga jaanibka weliba jaanibkan istinbaadka iyo fahamka axaadiisa haba noqoto oo xaafidkii weynaaye jamaaludiin ilmizi ayuu weydiiyey tilmiidkiisii taqiyudiin isubki bal markaa isagoo xaafid maxaa la odhan karaa ruuxa xaafid xagga xadiidka lagu sifayn karaa keebuu yahay u sheegay bal waxyaalaha looga baahan yahay ruuxu inuu ama martabada inuu gaadho si xaafid loogu idlaaqo wuxuu weydiiyey su-aala waana xaafidka xaafid addunya waqtigiisii ahaa cid sifadaa leh oo heerkaa gaadhsiisan ma aragtay laban oo adigu ma soo gaadhay ama ma la kulantay isagoo dee qarnigii toddobaad qeybtii dambena joogayba oo dee raggii uu la kulmay imaam nawowi iyo raggaasi ay kaba mid ahaayeen warka in waxa weeye walow markaa yar in dee qarnigii sideedaadna qeybtiisii hore oo dhan ama ilaa afartankii sanadood ee hore o dhanna kaba noolaa markaasaa laba nin buu magacaabaa mid waa ibnu daqiiq alciid iyo dimyaadi xaafid la odhanayay oo xagga geeridaa sanado yari ay u dhaxayso oo dee qarnigii sideedaad madaxiisii bay dhinteen oo xaafidka adumyaadi ee matjarulcamali asaalix markaas iyo in adigu waa kutubina soo gaadha xagga fadaaishii oo xeelaa acmaasha saalixadii horta kitaabkaasi imaamalaha kutubtiisa ina soo gaadha kaga madbacaysan iyo isaga oo kolley jaanibka marka la eega asaaniidda iyo waxyaalaha malaha dee dimyaadii baa kuwa horeeya xagga istinbaadka iyo umuurahan kolley isaga cidi kulamaysinayna bal waxaan leeyahay adigu waa nin maqaam aada u sarreeya kuba sugnaa ibnu daqiiq lciid de waa kolley nisbo ama arrintan laqab aabbihi ama awowgiila isaga maxamed ibnu cali ibnu wahbi baa la yidhaha wahabkaas kolkol buu sheekh markaa dahabi oo kale sheekh buu ahaayo sheikhuna ibnu wahbin buu kaba cabiraa hood adigu waa isagoo dee laqabkana sheegin magaciisiina sheegin kunyadiisana ayuu kolkol ibnu wahb kaba cabiraayo risaalad min mustalaxee almuuqide uu leeyahay dahabi oo kale meelay dhacdaaye waxa uu mukhtasar ay u tahay kitaab uu leeyahay ibnu daqiiq alciid oo aliqtiraax la yidhaha isna madbacaysan hadday tahay isaga iyo nadmiguu ciraaqi ku nadmiyey labadaba markaa ibnu bdiic alqushayri almanfaluudi oo kale nin saciidka masar baa degaanku ahaa walow laba yidhaaho malaa saaxil albaxri iyo yambuuc malaa waqti waalidkii xaj kuba socday iyabuu kuba dhashayo kolkol baa wuxuu ay kuba sifeeyeen athabajiy waa sida ciraaqi oo kale alfiyadiisa qeybta mawduuca markuu kaba hadlayay oo kale wastashkala athabajiyu alqadca bilwadci calaa cibaaro saasa athabajiga uu sheegaya isaga weeyaan isaga kolkol qoran jirayoo yambuc iyo meelahan ayaabuu malaa kuba dhasho athabajna de waa dahr albaxri iyo wax lamida yarkabuna thabaja hada albaxri sida xadiidkii saxiixayn ahaa markaa waxa weeye nin marka hore maliki almadhab buu ahaa markii dambena shaaficuu noqdo laakiin labada madhabood ba aqoontiisu aad bay u sarreysay oo de waxaaba labada madhaboodba waa ku fatwoon jiray saa daraaddeed ba ibnu naasiridiin muxuu kaba cabiraa kaana imaaman xaafidan faqiihan malikiyan shaaficiyan laysa lahu nadiir wa kaana yuftii bilmadhabeyn xagga cibaadada iyo taasna nin aada ugu badsaday ayuu ahaay bal wuxuu dhintay toddoba boqol iyo labadii hijirada kollay kutubtiisina soo gaadhay kitaabkan uu cumdatul axkaamka kuba sharxay sharaxyadii cumdaha kuwii ugu horreeyey ahaa alixkaam la yidhaaho iyo kitaabkiisana axaadiista axkaamtii alilmaam la yidhaaho kitaab buu leeyahay malaa sharaxa kaas oo dee waxaa laga hayaa wax yar ay tahay oo ibnu taymiya waa kitaabulislaam kaba cabiri jiro alimaam la yidhaaho oo taase laakiin waxay naga soo gaadhay waa wax kooban oo mujalado yar baa dee malaa dhowr jisba ama dhowr mujalado maca taxqiiqa ayaaba ka jira waxa lagaba hayo iyo kitaabkiisa dee markaa mustalaxa aliqtiraax iyo kuwaas iyaba waxyaalaha ina soo gaadhay kutubtiisa kaba mid ah ama daqiiqulciid kolle waan isagaba waa dee ina daqiiqulciid ama ha aabihii oo maalin ciidda daylasaan ama mara huwanaa ay huwan jireen oo taa ay daylasaan ka abiri jireen oo caddayn baan yidhi kaanahu daqiiqulciid waa caddaankii maradan waxaad moodaaba ciiddi ciid daqiiqdii ciidda oo kale xagga bayaadkiyataa ee laqab markaa iska baxay buu deeta noqday haddaba isagaa wuxuu yidhaha wamaa kaana minhaa haddaba waa sifaadku ka hadlaya wixii bal sifaadka alfaadaheeda iyo waxyaalaha yimi kaba mida ee macnaahu ama numaa kii kaana uu ahaadee macnaahu minha min asifaati macnaahu macnihiisuu yahay daahiran mid daahira mafhuuman min takhaadub alcarabi carab takhaadubkeeda laga fahmayo xamalnaahu calayhi waan kuba xambaaraynaa ka qowlihi tacaala calaa maa faradtu fii janbi illaahi bmacnaa dee isticmaalka lafdigan jambillaahi ama dee jambi oo kale jambi fulaan oo kale iyo luqada carbeed macnuu ku leeyahay loo isticmaalo oo macnaa fii xaqihi iyo waa isaga xaqii iyo xaggi taas weeye lafdiga siyaaqan halkan aayadaduu keenayaana taa weeye maaha in sifo halkan laga soo qaato oo la yidhaaho ilaahay baa waxaan u sugaynaa jambi baan u sugaynaa aayaddan baana u daliilo waayo dee macno ayuu leeyahay shaa'ica oo la isticmaalo oo bal maalan dee luqadii carbeed iyo takhaadubkoodii lagaba fahmaya kaatii baa laguma xambaaraya fa ina almuraada bihi waxaa halkan looga jeedaa fi isticmaalihim ashaa'ici isticmaalkooda shaa'ica waxaa muraadku uu yahay xaqullaahi ilaahay xaqii weeye haamishka haddaa eegtaan ka labaad ibnulqayim baa wuxuu idhaha idaa qaaluu hada fii janbillaahi laa yuriiduuna ila fima yunsabu ilayhi min sabiilihi wa mardaatihi wa daacatihi hadday yidhaahaan hada fii janbillaahi waxay ula jeedaanuun waa ilaahay subxaana wa tacaala wixii loo nisbeynayey ee ridihiisa iyo daacadii iyo sabiilkii ahaa laa yuriiduuna gayra hada albatta taa waxaan ahayn oo macno kaloy halkaa idlaaqiisa ay ula jeedaan maba jirto hadalka ibnulqayim taasu kuba kooban yahay waa cibaaradan tanaytayd wqad cadda aljanba min asifaati alxaafid abuu cumar adalamankiyo nin xaafidoo abuu cumar la yidhaaho oo kitaab weyn oo kutubtaasna a lahaa dalamankina kolley waa meel andalus kaba mid ahayd ayaa kitaabkiisaasuu dee umuuraha sunnaa kagaba hadlayay ayaa abwaabihiisa iyo baababka uu soo dhigtay waxaa kaba mid ahaa inuu baabuljambi lilaahi baab saasa dhigtay waa jambigii ama ilaah u sugnaaday markaasuu soo arooriyey aayaddan dahabi baa markuu kitaabkiisaasoo dee weynoo umuuro kala duwan oo umuurtaas sunnaha kulansaday uu sheegayo ayaa wuxuu idhahaa waa tarjamadiisa uu siyar ku leeyahay wa fii bacdi abwaabihi maa laa yuwaafaqu tabwiibihi maa laa yuwaafaqu caleyh baababka uu dhigtay barhkood waxaan lagu waafaqahayn baa kuba sugan markaasuu baabkaa soo qaataayo markaasuu hadalka idhaahaa haadihi zillatu caalimin waa nin caalimo qalad ka dhacay ujeeddadu dee isagii laguma daacneeyo dee lafdigiibuu isagu marka la eego isagoo dadka dee min kibaarin muhbitiin ahaa ayuu lafdigiibuu sifo ka dhigayo waa kan halkan aayaddan kaba soo qaatay in jambi ilaah subxaana wa tacaala aan uba sugno macnaha ay taasi ku leedahayna halkan may ahaynoo deetuu idha arrinkaasi waa nin caalima waa tarjamada uu siyar ku leeyahay nin caalima qalad ka dhacay waay waa zallo caalim ee maha arrinku taasoo dee taas laguma waafaqayo marka wuxuu ihi falaa yutawaqafu halkan oo kale markuu macnuhu sidaa u yimaado kol haddii dee isticmaalkii shaa'ic ahaa ee wax loo isticmaali jire macruufka ahaa uu meeshii jiro luqadii falaa yutawaqafu laguma lagama joogsanayo oo fii xamlihi caleyhi xambaartaa laguma xambaaro wakada qowluhu tacaala waxaa la mida ilaahay qowlkiisii uu yihi faata allaahu bunyaanahum min alqawaacid macnaa dawaatanoo alityaan iyo almaji iyo waynoo horeysisa waja-a rabbuka iyo ityaankii rabbi waan sugaynaa oo sifo ahaan baan uba sugaynaa laakiin dee iyagoo mutlaqay kuwaas yimaadeen tani qeyd bay leedao ilaahay waa u yimi oo dhiskoodii xaggii hoose iyo asaaskiibuu kagaba yimi markaa waa ityaan muqayada oo dee wixii baaba uu inoo qaydan yahay markaa kii mudlaqaah iyo kani way kala duwan yihiin macnaahu kharaba allahu bunyaanahum dadkii dee caynkaas ahaa ee lagaba warramayey waa la halaagay weeye dhiskoodii waa isku dimayoo rabbi waa kharaabiye wa qowluhu inamaa nudcimukum liwaji illaahi ilaahay wejigii waa ilaahay daraaddii waasan inaguba ku laqbayno ayaan idiin quudinaynaa macnaahu liajli illaahi waqis calaa dalika bal umuuraha kale dee taasee siyaaqee macna ee kuba lahaa shaa'ica oo laguba xambaarayo taasna ugaba qiyaas qaado muhimku waxa weeyaan meel kastoo lafdiga yimaado bal siyaaqiisa in la hubsado haddaanu sifo keenaynu macno kale iyo dalaalo kale oo taa aimadu inoo soo naqliyeen leeyahay ee tii baa lagu xambaaraya wahuwa tafsiilu baaliqun qalla man tayaqada lahu hadalkiisa arrinkaasi waa tafsiil baaliq ahoo cidda u baraarugtay ay yar tahay waqarara dalika bnu taymiyata raximahu llahu tacaala macnaha caynkaasa dee waana taa hadal hore aan kaba soo naqlinay uu kuba tirinayay arrinkaasi inuu min akbar alqalad yahay iyadoon dalaalaadkiiyo mawaadicda kala duwan aan la eegin wuxuu arrinkaa taqriiriyey ilaahay qowlkiisii walilaahi almashriqu waalmagribu fa aynamaa tuwalluu fasama wajhu llah ilaahay waxaa u sugnaaday jihaadkao dhan xag bari iyo xag albadua jihaadkaba ilaahay subxaana wa tacaala isagaa iskaba leh fa inamaa tuwallow meel kasta oo u jeedisaan wujuuhdiina iyo wejiyadiina laakiin biamrihi a ugu jeedisaan maaha ruuxu inuu geesu doona isaga jeedsan karo cibaado ahaan laakiin dhinac kasta oo a wejiyadiina u jeedisaan ilaahay idankii iyo amarkiina a ugu jeedisaan fasama ay hunaaka meeshaas waxa ahaaday wejullaahi ilaahay wejigii waa cibaaradan wejullaahi aayaddan buu macnaha aan soo sheegaynay dalaalaadku lafdigu inuu kala baydhbaydhi karo siyaaqaadka kala duwan uu laba yimi ama qara-inta lafdiga ah ama xaaliga ah ee laba socoto taa daraaddeed isaga ayuu halkan buu qarirayo wadakara wuxuu sheegay ana dawaa'ifa min almuhbitati lafdiga almuhbita laba goor qormay ee mid baa iska goynaysaan oo de waxa weeyaan taas oo dawaa'ifa min almuhbita baan filaya almuhbita haddana waa ta halkan dambe qoran waa dee laftii zaa'ida un weeye walow imaka halkan malaa dee haddii kan ugu horeeya si ay isba ka dambeyn ka sadarka akhirkiisa la darbiyo ama kan weeye kutubta musalaxa dee ama markay waa waxyaalo qeyb ay kaba hadlaan oo kitaabada xadiidkiiyo markay kaba hadlayaan ayaa waxay sheegaan dee walow dhici karta wixii iska bedelo aragtidoodii iyo nadaradoodii waana kutubtii hore makhduudaadkaydii anfacda haddii wax ziyaadaya kitaabkii dhaco waatan waxay darbi yidhaahaan iyo waxyaalahaasoo calaamaad le kutubta musalaxa laguma sheego oo meelaha uguba adadag marka la eege jaanibka kitaabada sababto waa waxaan makhduudaad aynaan hayn oo umuuro kale kala duwanay la imanayeenoo mala idaax iyo amhila u baahnaayo wixiina aanu dee misaal toosoo ruuxi markaaba ama dee uu isagii hor yaalla aan ahayn oo xagga tasawurka ayaa laftigu hadduu sidanoo kale u dhacay bay dee kolkol idhaan keebaa la reebayaay oo kale markaasay awaa-il asuduur oo kalea dee mudnaanta le kolkolna hadday dee aan kelimadu ama itisaalkooda siay u wada xidhiidhayaan oo kale iyo waxyaala yidhidhahaan balxaas waxaan leeyahay haddaan doono dee ta ugu dambaysa darbi kaba dhigan karta cala alaqal oga un kelimo ziyaadiye inay tahay haddaba ana dawaa'ifa min almuhbitati waannaafiyati kooxo kuwan sifaadka sugo ka mida iyo kuwa iyagu anfiyayo sifaadka kaba mida ayaa wuxuu idhi adkhaluuha aayaddan waxay geliyeen fii aayaati sifaat labada dhinacba aayaadkii sifaatkay ku dareen xataa caddahay ilaa ay kuba tiriyeen ulaa'ika kuwaas wa khaasatan waa kuwii muhbitadaa kuwaasaa horeeyeen kabni khuseymata sida imaamkan weyne ibnu khuseyma tarjamadiisa mar waan dib dhiganaynaa way noo soo socon doontaa insha allahu tacaala marka qeybta ugu dambaysa aan gaadhnoo dikri uu halkaa ku yeelanayo iyo ka hadal ama magaciisu soo yar noqnoqon doono marka imaamka ibnu khuseyme oo kale kitaab weyn buu leeyahy kitaabu tawxiid oo dee madbuuc ah ayuu leeyahay markaasaa ibnu khuseyme oo kale waxaabay kuba tiriyeen mima yuqariru waxa sugaya isbaata sifati sifada isbaatkeeda oo sifadii macnaa wejiga ee ilaahay subxaana wa tacaala sifo uu leeyahay ahaydba oo min sifaati daatihi kaba mid ah ayuu aayadana wuxuu keenay ka dhigay ama saade ibnu khuseymiya rag la midi inay waxyaalihii umuuraha sugayay kaba mid yihiin oo waxay kusoo dareen aayaadkii sifaadka oo waxay ka dhigeenba fasama wajulahi meesha aa wejiyadiina u jeediseen waxaadi weji ilaahay ama wejigii ilaahay aya sifay kaba dhigeen inuu wejigii ilaahay yahay kaasi taasi waa mid wajacala naafiyatu qoladii sifaadka anfiyaya ama awiilaya waxay kaba dhigeen tafsiiraha fasiritaankeedii bikayri sifati sifo keyrkeed lagu fasiray xujatan lan fii mawridi nisac bacna qolooyinkan iyagu sifaadka awila ama de anfiyaya waxay arkeen bacda salaf oo aan ku fasirin halkan sifo kaba dhigin ee qiblo ku fasiray oo meeshaasi halkaa aa wejiyadiina u jeediseen ilaahay amarkiisa iyo idankiisa aa u jeediseen halkaasaa qibladii ilaahay dee uu idin jideeyey idin farayba ah taasoo waqtiyadii dee qibladana xaggan loo soo bedelay kacbadan markaa waxay arkeen markay arkeen halkanoo dee salafkii ay qiblo kuba fasireen ayay yidhaheen waa kuwaa salafkiiba halkan way awileeno meel kastoo laftigii wej ku yimiba way awileen ama way anfiyeenba oo iyaguna halkanaa dee jaanibkaas halkii waxay arkeen laftigii oo meeshan siyaaqiisan gaarkaan sifo macno aan ahayn lagu fasiray markaasay tii ka dhigeen wax mudarida oo meel kastaba ti iyagoo xujaysanaya waa taa taasba ay halkaasba macnaha ku lahayd ayay macnihii sifanimadii ay kaba saareen ama dalaaladii inay sifo tahay qoladanna iyaguna way tacmiimiyeen oo dee sida dee waa taa wejullaahi ama alwejhu uu sifata daat ahaaye halkanna waa dardan lilbaab ayay kaba dhigeen inay sifo tilmaamayso marka wuxuu yidhi wa jacala naafiyatu tafsiiraha tafsiirkeeda lafdigan imaka sifada ama wejha imaka halkan alwejhi laguma fasiro bikayri sifati sifo waxaana in lagu fasirana waxay iyaguna kaba dhigeen xujata lahum wax daliil u ah fii mawaaridi nisaaci meelihii kale layskuba haystay sifadnimadeeda ay inkirayeen sifana ahayd ayay tan xujo uga usoo qaateen wadakara waxaanu sheegaa ibnu taymiya أنها لyست من آياaت صفاaت iyada halkan وللahi المشhرق والمغرب فaإنma تولوا فثma وجلahi آياaتkii صفاaتka ma aha iyado أصلا وأن المراaد بها halkan waxa looga jeedaa waa qبلة اللahi meeshaasi waa qibladii ilaahay dee uu idin jideeyey idin farayba ayay noqonaysaa kol haddii isaga amarkiisa aa ugu jeedsateen كama qaala مجaahidu taabiciga shahيirka ahaa مfsirka ahaa waa nin taabici oo asxaabtii waaweyneed ee ibnu cabaas kaba mid ah oo bal matalan kale waa mawaalidii buu kaba mid yahay lagana soo naqliya inuu yidhaha qur-aanka waxaan u bandhigay macna aayad aayad anigoo u weydiinaya ibnu cabaas saddex goorba dee waxaaba la yidhaha idaa ja-aka tafsiiru min mujaahidin faxasbuka bihi sababtoo a tafsiir xabra alumma uu kaba qaatay haddaba siday mujaahid iyo shaaficiya kuba fasireen halkan ujeedadu waa qibladii ilaahay uma qaala wuxuu yidhi ibnu taymiya taa hadalkaasi kolley waa hadalkiisi iyo talkhiiskiisiba hda cibaaradiisi iyo naskii may ahayne markuu umuuraha taqriiriyey ayaa wuxuu yidhi faman tadabbara ruuxa u fiirsada fii baabi asmaa'i illaahi tacaala wa sifaatih wa asmaada ilaahiyo sifaatkiisa baabkeed wa ana dalaalata dalika dee arkana ee u muuqato markaa aayaad asmaada iyo aayaadka ilaahay uu leeyahay dee dalaaladooda fii bacdi almawaadici meelaha qaarkood calaa daatillahi daatada ilaahay ay tilmaamayso aw bacdi sifaati daatihi ama sifaatkii uu lahay sifaatu daatihi kuwa kaba mid ah manaa taasi ay tilmaamaysaa laa yuujibu inaanu waajibin ahayn taasi aanay macnuhu ka dhigayn wax mudarida an yakuuna dalika in lafdigaa cibaaradaa halkan meelaha qaarkood daatadii ilaahay kuba dhacay ee inoo tilmaamay ama bacda sifaati daati inaanu ahayn madluula lafdi xaysu warad oo ruuxa umuuraha u fiirsada tan buu garanayaa weeyaanoo dalaalada fii bacdi almawaadici lafdigani uu keenay ama uu tilmaamayo daatadii ilaahay ama bacda sifaati daati meel kastoo lafdigaasi ku yimaadaba inuu macnihiisu uu kaa yahay madluulka lafdigu kaa uu yahay kaas baa ruuxa umuuraha u fiirsaday hagaag uba fahmaya xataa yakuuna dee bal hadduu meel kasta oo madluulka lafdigu macnaha leeyahy uu markaa noqdo dalika kaasi dardan lilmuhbiti ruuxii muhbitkaa sifaatka sugayay wuxuu dee mudarid kaba dhigo waxaa mustamirka ee meel kastaba oo ku yimaadaba taa macnaha uu ku leeyahay wanaqdan lilnaafi kii naafiga ahaye sifada anfiyayna ay u noqoto markaa inuu markuu arko meel isagoon macnaha keenin ama daatadii ilaahay aan tilmaamayn ama bacda sifaati waxyaalihii kale inuu ku buriyo uu yidhaha waa ta halkan be markaa waan wada awilaya ama anfiyaya waa ta halkaaba macnaha uu kuba leeyahay bal yundaru wuxuu yihi waa la eegayaa fii kulli aayatin aayad kastiya wa xadiidin xadiid kastaba waa cibaaradii shaykhulislaam ibnu taymiya bikhusuusihi wa siyaaqi isaga khusuuskiisa iyo siyaaqa uu ku yimi baa loo fiirsan iyo wamaa yubayinu waxa caddaynaya macnaahu macnihiise min alqur'aani qur'aankiiyo dalaalaati dalaalaadkaa la eegiyo loo fiirsan taas buuri fahada markaa arrinkaa in siyaaqa cibaaradu ay kuba timi ama lafdigu kuba yimi la eego loo baraarugaa aslun cadiimun waa asli weyn oo muhimun muhima naaficun wax taraya fii baabi fahmi lkitaabi wasunnati marka la eego kitaabkiiyo sunnaha bal dee maaha un umuurahan sifaadkee waa macaanidii keliya cibaaraadka kaloo kolkol macaanidoodu isbedeli karto iyo walistidlaali bihima mutlaqan maaha un baabka sifaadkee guud ahaan daliishigiiyo qur-aankii iyo xadiidka la deliishanayey in siyaaqii iyo shay kastaba khusuustiisa iyo halkan iyo waxyaalaha macnihiisa caddaynaya dalaalad dalaalaadkiisa in loo fiirsado oo la eega asal weyn oo muhima xagga istidlaalka oo waxtaraya daliishigii qur-aan iyo xadiidba la daliishanayo noqonaya kollay meelihuu hadalkaa kuba yidhi xagga hoosey raqamku idinkuba qoranya laba meelood iyo ama saddex meelood iyobaa hadalkiisani kuba soo noqda beli waxaa dhici karta dee meelo ka badanna waa inta halkan haamishka inooguba sugan waxaan u sheegaa in dee qiblatullaahi halkan in lagu fasiro fasama wajhullaahi qowlu jumhuuri salaf inay tahay waxaa kaluu sheegaa waman caddaha fii aayaati sifaati faqad kalid aayaatu sifaat ruuxa kuba tiriya aayaddan ee halkaa kuba soo darayna sadee ibnu khuseymiya ragga qaarkood kaba dhacday inay taasi khada ay tahay kalad ee halkan macno sifa aanay lahayn bal meelahaasna waa wada eegi karta wa min hada albaabi baabkan ay tahay siyaaqa marka la eego uu kuba yimi macnuhu isla bedelayo waxa kaba mid ah ama baabkan kaba mid ah lafdu daat addaat lafdigan ayaaba kaba mid ah fainahu yuraadu bihi alxaqiiqatu lafdigan addaat sadee daatu shay oo kale kol waxaa macnihiisu yoo loola jeedaa shayga xaqiiqadiisa iyo wa nafsu shay shayga cayntiisa taas waa la wayaati waa u yimaadaa lafdigan addaat bimacnaa min ajli aw bimacnaa xaq min ajli ama bimacnaa xaq ayuu uba yimaadaa qaada qaadkeedna maxaa kaba mida ka qowlihi calayhi asalaatu wasalaam waana xadiid saxiixa bukhaari inoogu markaa bukhaari iyo muslimba ay wariyeen lam yakdib ibraahimu calayhi asalaamu nebi ibraahim been ma sheegin ilaa halaata kadabaatin saddex beenood mooye markaa sintayni minhuna laba kuwa kaba midi fii daati illaahi waa halkan oo kale waa macnaha uu leeyahay oo macnaa waa fii liajri illaahi buu ahaa ama fii xaq illaah oo dee markan waxa weeye uu lahaabaa in isnabi ibraahim ini saqiim iyo de waa umuurihii inoogu soo arooray nusuusta isaga hadaladiisia kollay macnana uu jeeday laba saddexdaa kaba mid ah arrinta uula yimi maxay ahayd fii daatillaahi imaka ma aha daatadan ilaahayo dee isaga xaqiiqadiisa iyo taasba ee macnuhu waa isaga daraaddii buu hadalladaasi ay ugaba dhaceen daahirkoodu kadibka uu yahay wa qowlu khubaybin waxaa kaloo kaba mid ah ka qowlihi wa qowli khubaybin khubayb qowlkiisii waa saxaabigii jaliilka ahaa ee iyagoo sariyo kaba mid ahaa sariyadiisii niman carab ahaayo degaanka adigu dee reer maka may ahayne laakiin degaankaa ku dhow bay ahayn reer hudayl bay ahaayeen ama reer bani laxyaan barhkood ay dileen isaga iyo nin uu kalena ay gacanta intay ku dhigeen kaxeeyeen oy reer maka kaba iibiyeen markii dambena reer maka waa beder intuu dhacday dabadeeda ay goosteen inay dilaan iyagoo dee saari u diraya makana ay kaba soo saareen oo marka ay dirayeen waa xadiidkii dheeraayoo uu isagana ka dalbay bale inay u kaadiyaan si uu laba ragcadood u tukado uu ahaana ruux dee loo xidhay oo dil loo hayso la dirayo tukasho uu laba ragcadood tukado ciddii ugu horreysay bal markaa arrinkaa laba timi ayaa maxaa hadalkiisa kaba mid ah saxiixa bukhaarina inoogu sugan waa waxli kolli ka horreeyey walastu ubaali xiina uqtalu musliman calى أyi janbi kana lilahi masraci wadalika fi daati اlilaahi wain yashaa macnaa dilkaygan lay dilayo ee maanta halkan layguba dilayaa waa fi daati اlilah e imika halkan maaha adaat oo bimacna alxaqiiqa wa nafsi shay maaha ee ilaahay daraaddii baa lay dilayaa weeyaan oo dee tay u dilayeenba taas bay ahayd oo macnaha wa qowl ibni cabaasin waxaaba kaba mida taa ibnu cabaas qowlkiisii uu yihi tafakkaruu fii kulli shayin walaa tafakkaruu fii daati illaahi naa shay kastaba bal kuba fikiroo makhluuqaadka ilaahay kaa mida laakiin ilaahay subxaana wa tacaala kunha wa xaqiiqata uma gaadhi kartaane isaga daatadiisa waxba taas inay wax aa ka fahmi kartaan iyo fahmna kuma gaadhaysaane ha kaba fikirina iyadna waa macnihii hore ee laftiga daadku ku imanayuu leeyahay wa qowli abidarda iyada hadalkan uu ibnu cabaas leeyahayna kolley baahaqi baa kitaabkiisana alasmaa wa sifaat kuba wariya xaafid muxajarna fatxulbaari wuu soo qaadaa akhiradiisa ama kitaabu tawxiid oo sanadkiisu wuxuu idhaha waa sanad jayida waa hadalkan ibnu cabaas waqool barhkood baa xadiid marfuuca kaba dhigeen laakiin waa hadalkaa ibnu cabaas wa qowli abidardaayi abidarda qowlkiisii baaba kaa mida ujeeddadu cibaaraadka ama lafdigan addaat meelaha uu kuba yimi macnuhuna waxaan uga jeednaa addaata siyaaqaad kala duwan buu ku yimi kol bimacnaa dee waa kan daatada ilaahay markaan leenahay kolna wuxuu leeyahayba macaani kaluu leeyahay marka waxay noqonaysaa fii khusuusi kulli mowdicin in bal loo fiirsado siyaaq uu kuba yimo dee macnihii uu keenaye lagu fasiro oo haddii jaanibkaas uun mid uun uu ruuxu arkay dhammaan uu ku wada xambaaro khalal iyo khadaba isagii u imanaya abidarda qowlkiisuna wuxua laa tafqahu kula alfiqhi xataa tamquta annaasa fii daati illaahi uma tuqbila calaa nafsika fatakuuna laha ashadda maqtan minka linnaas macnaa ruux faham diineed oo fiican oo kollay dee fahamka diineed ee fiicanna waa ruuxa fahamkaa khasho iyo ilaahay ka cabsi laba socdo ma noqonaysa laa tafqahu kula alfiqhi xataa tamquta annaasa ilaa dadkii nacdo fii daati illaahi waa ilaahay daraaddi ujeedadu dadkaa dee mukhaalafo macsiyo ama dariiqii aan ku toosnayn inaad dhacdo dee waa arrintan daraaddeed ficilkoodan daraaddeed un aada kuba nacdo khaasatan uma tuqbil calaa nafsika haddana aada naftaada xaggeedii uga jeedsato markaad aragta adiguba waxaagii inaanu kuu dhammayn mukhaalafaad iyo aqlaadi ay ka dhacaysa ama wixii lagaa doonayay aanad dhammayn fatakuuna laha ashadda maqtan minka linnaas maqtigii iyo nicitaankii aad dadka nacaysay mid ka daran iyadii dee aanad ka raalli noqon ku cajabin ee markaad aragtay iyadaba naqsaan khalalkeeda iyo taqsiirka ay laba imanayso taasi ay maqti iyada naftaadii ay kuba keento waana dee taas haddaba hadalka waxaan uga jeednaa xataa tamquta annaasa fii daati illaahi oo imaka halkan ah dee waa ilaah daraaddii oo ana kan dee alxubu fi llah walbuqdu fi llahi inuu min akbari min dee awhaqa cura liimaan ba uu kaba mid yahay isagana alasmaa wa sifaat buu kusoo naqliyaa bayhaqi xaafidna wuxuu kaba cabiraa rijaasha sanadkan inay siqaa tahay laakiin inqidaac meesha jira abidarda iyo cidda kaba warinaysa halkaa kala go-o jiro haddaba qaala alxaafidu xaafid ibnu xajar baa wuxuu yidhaha walafdu daati lafdigan addaatee nusuustan imakaan soo aqrinay kuba sugan fi laxaadiisi almadkuura bimacnaa min ajri aw bimacnaa min xaq ma macnahaasay leedahay ama bimacnaa min ajri aw bimacnaa min xaq wadaahiru tani waa cibaaraday laakiin xaafid sidaa haba yidhaahee waxaa daahira ana almuraada bidaati fi ahar ibni cabaas almacna alawal kolley islaodabamaha bal markaa hadday tahay xadiidka rasuulka ilaahay dee xadiidkiisiiba marfuuca ahaaye lam yakdib ibraahime sintayni minhuna fi daati illaahi kuba sugnayd iyo hadday tahay qowlkan khubaybe wadalika fi daati ilaahi wain yasha yubaarika calaa awsaali shilwin mumazacin kuba yimi ama ay tahay hadalkan abudardee laa tafqahu kula alfiqhi xataa tamquta annaas fi daati illahi sax weeyaanoo bimacnaa min ajri oma bimacnaa min xaqi bay noqon laakiin hadalkan dee ka ibnu cabaas ee ah tafakaruu fii kulli shayin walaa tafakaruu fii daati illahi walow xaafidu gees wada mariyo isagiina macnaha kuba fasiray iyada dee cibaarada si ay nooguba sugan oo nasan kusoo laqbaynayba kolley maaha bimacnaa min ajri oo ilaahay daraaddii ama xaqiisii ha ka fikirina taa maaha waa lagaba fikiri ee waxa weeyaan tani waa macnihii hore ahaa alxaqiiqa ama kunu shay iyo nafsu shay taas bay keenaysaa iyo dee tan markaan daatadii ilaahay aan leenahay taasi iyada xadiidkani keenayo kolley isagu markaa macnaha horu kuba yimi kuwa kalena macnahan labaad bay kuba yimaadeen wa qaala ibnu lqayim raximah llahu ibnu lqayim wuxuu yihi kolley waa imaamka calamka oo tacriif uma baahne laakiin inagoon xagga taraajimta iyo taa aan cinaayo u yeelan ayaa dhici karta dee culimada aclaamta ah aada iyo aada u shuhroodee iyagu ka kaaftoomay in la tacriifiyaba kolkol magacoodiiba ruuxu laqabkooda ama intaa mooye magacoodiiba inaanu garan waktigay ahaayeen inaanu garan oo dee waana umuuro muhima baabkaasi horta imaamkanin dee ibnulqayim waa ku shuhroobay laqabkiisa shamsudiin ayaaba la yidhaha abcabdillaahi maxamed baa magaciisa maxamed ibnu abi bakr ibni ayuub kolley azurac malaa qaryo aan ka dheerayn dimashq baa yidhaha azuraciyi nisbadoo rag kaleba loo nisbeeyo waa tay u nisbeeyaan laakiin markii dambe dee dimashq buu ahaa halkaasuu degay halkaasuu kuba dhintay xagga madhabaadna walow ikhtiyaaraad leeya sida sheekhiisa dee waa dad iyaga marka la eego asal ahaan xanaabila ayay ahaayeen lafdigan ibnulqayim kollay dee kutubtiisna waa kutubtaa saa'iradaee naaficada ah ee aada u shuhrowdee wixii laga helay intoodii badnayd la madbaceeyey bal imakana adeeg badan iyadoo loo sameeyey khadamaad badan dib loo ururiyeyba majmuuca badankoodii ama lasoo saarayba in badan oo kaba midoo hore markii horeba dabacaad cadiida u lahaa dabacaad fiican oo malaa dee qolooyin la ishraafinaya acmaashiisii oo dhan waaba dhintay bakr abu zayd raximah llahu tacaala ishraafinayey muasasad khayriyena kolley malaa kharajkiisii ay lahayd oo imika in badan oo kamida kutubtiisii iyadoo si fiican loo madbicayo dabcaad faakhira waxyaalihii markii hore taxqiiq fiican la helaylna laguma soo daray bal markaa taasba weeyaane mualafaadka naafice fara badan ee dee suxaaf ibnu xajarba kaba cabiro aradd lwaafir dee taqriidka uu ku leeyahay kaba dhigo in waxyaalaha tilmaamaya mansilada weyn ee uu leeyahayba shaykhulislaam ibnu taymiya inay kaba mid tahay ama haddaanu dee ibnulqayim un mooyaane cid kale lahayn waayo waa min alzami nnaasi bihi waa dadkii laazimay in badan cilmigiisii dhaxlay dee bal isagoo laba xidhan ayuu dhintayba markaa shaykhulislaam isagaaba kuba filan buu yidhahan bal waxaan leenahay lafdigan ibnulqayim laakiin waxa ay tahay waa aabihii horta in waxaana iska jirto sadee ashamsi iyo ataqiyo marka laba yidhaaho idaafadii markii la gooyey al laba yimi taas baabkeed weeye laakiin qayimudiin may ahayne waa tan ibn ibnulqayim iyo ibnuqayim aljawsiye iyaguu kutubta u yimaadaa aljawsiya markaa madrasad bay ahayd mala qolooyin kolley ama ninka dhisay laga yaabaa inuu nasab ahaan ibnuljawsi kuba gelayay laakiin waa madrasad dimashq ku taalay magaceed weeye waa aljawsiye la odhanayay aabihiina wuxuu ahaa naadirkii hayay madrasada ama markaasi aljawsiye la odhanayo macnuhu markaa isaga aabihii maxaa la odhanayay qayimuljawsiyati waa madrasada jawsiye la idhaha naadirkeedii waa ninkii dee mas-uulka kaba ahaa ee qayimkeeda taas buu laqabku ahaa oo aabihii magaciisu dee abubak markaas abibakr ibni ayuub ayaa waxay ahayd qayimuljawsiyati waa madrasada jawsiye la idhaha naadirkeedii markaa magaciisi maayo waa arrintan oo madrasada uu gacanta ku hayay ayaa arrinkii baa dee markii inta aljawsiyana laba gooyeyba halkii idaafada ama mudaaf ilayhi markuu go-in bay ali timi oo detay ibnulqayime macnuhu waxa weeyaan ibnu qayim aljawsiyati madrasada jawsiye la idhaha qayimkeedii inankiisii weeye dee qoyskan kale ama ama nin imaamkan kale ibnuljawsi la idhahna calaaqa ma laha madhab ahaan ha ku kulmeen oo xanaabilaha isla ahaadeen bal midna waa reer ciraaq midna waa taas nisbaduna isku mid maaha walow aad moodo madrasada ciddii dhistay inuu nin xaggaa kasoo jeeda uu ahaa laakiin ibnuljawsi isagu geedkan waa geed aljaws la yidhaaha markaas oo aqalkoodii waasid ku yaalay oo malaa magaaladana geedkaasun baaba kuba sugnaa ayaa isaga loogu tiiriyey oo markaa labay kala yihiin labadan arrimood weeye kanna waa qayimljawsiye inankiisii kaasna waa ibnuljawsiya isaguna nisbadu kolley geed aqalkooda kuba yaalabaa nisbada keento malaa waa sidaa geed kaleba kuba ole haddaba ibnulqayim baa wuxuu yidhaahaa raximah llahu tacaala falam waana kitaabkiisa dee fawaa-ida badan janib naxwiyaba malaa qeyb badan haba qaadato oo fawaaid badan loo kala duwan oo tafsiir loo naxwo loo wax kale waa kitaabka badaa'ic ulfawaa'id falama istalaxa almutakalimuuna nimankii mutakalimiinta markay istilaax kaba dhigteen calaa idlaaqi daati cala nafsi walxaqiiqa daata in lagu idlaaqa nafta iyo xaqiiqada oo ee mutakalimiintii baa istilaaxooda waxaa addaat markay yidhaahaan waa kunhu shay iyo xaqiiqatu shay inay taasay istilaaxooda ahayd ayaa dana man dana wuxuu u maleeyey ciddii malaysay ana hada huwa almuraadu min qowlihi halaau kadibaatin fi daat illah bal xadiidka ibraahim shanigiisa ah ee fii daati illaahi ay kuba soo aroortay bay u maleeyeen dadka qaarkood in looga jeedo daatadii ilaahay wa qowlihii iyo qowlkii uu khubayb yidhi waa hadalkii hore inoo soo horeeyey wadalika fi daati lilaahi faqalida cidda saa u qaadatay ee halkan addaad kuba fasirtay inuu manaa xaqiiqatu shay iyo nafsu shay loo jeeda ama daatadii ilaahay loo jeeda kaasi waa qaldamay wastaxaqa taqliida in qalad lagu xukmiyana uu mutay bal iddaatu hunaa daatadu meeshan ama waa nusuusta kaljambi sida lafdiga jambiya kuba yimi weeye fii qowlihi tacaala yaa xasrata calaa maa faradtu fii jambi illahi alaa taraa miyaanad arkayn buu ihi annahu laa yaxsunu ma fiicna an yuqaala ha hunaa halkan in la yidhaaho faradtu fii nafsi illaahi waxaqiiqatih oo daatadu in lagu fasiro ilaahay xaqiiqadiisa ama daatadiisa lagu fasiro oo la yidhaaho faradtu fii nafsi illahi waxaqiiqatih taa lama odhanayo laakiin waa yaxsunu waxa fiican oo dee markaa hadalkiina kuu qabanaya an yuqaala in la yidhaaho farada fii daati illaahi wa sabara fii daati illahi oo ilaahay daraaddii buu u sabray ilaahay daraaddii ama xaqiisii waa ku gaboodfalay taas weeye bal markaa muhimku waxa weeye alfaadihii hala hubsado oo wixii siyaaqiisu uu keenayay macno kale iyo dalaalo kale inuu leeyahay yaan dee baab iyo kii iyadoo la wada simayo laguma xambaarin labada dhinacna si ani kii naafiga ahi na aani daliil iyo xujo taasi aanay uguma noqon wallahu subxaana wa tacala alam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا وعافنا